bismillaahi raxmaan iraxiim waa shan iyo tobanka bisha lixaad sanadka labaatan toddoba iyo toban aroornimo khamiis ah kusoo dhowaada war wixii caalamka daafihiisa inaga soo gaaray raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu idinayo in ka badan shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyooday ku dhowaad dhowr iyo labaatanna waa ay ku dhaawacmeen weeraro rasaas ah iyo qaraxyo ka dhacay laba hoteel oo ku yaalla degmada hodan ee magaalada muqdisho taas oo ay ciidamadu shaaciyeen ininka goordhow in la soo gebagabeeyey maamulka baarlamaanka iyo maamulka jaamacadda ummadda ayaa qalinka ku wada duugay in jaamacadda ummadda ay gacan ka geysato kor u qaadidda aqoonta mudanayaasha baarlamaanka iyo shaqaalaha kulan ay muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaare xasan cali kayre ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed ku wargeliyey in ay la xisaabtamaan xukuumaddooda kulan afur iyo casho isugu jira oo uu fiidnimadii xalay ka dhacay kulankaasi magaalada muqdisho howlgallo xasilinta amniga qayb ka ah ayaa waxa ay ka socdaan magaalada muqdisho kuwii ugu dambeeyeyna waxa ay fiidnimadii xalay ka dhaceen degmada hodan iyo waddooyin waaweyn oo ku yaalla gudaha
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa khamiis shan iyo bisha lixaad sanadka labaatan toddoba iyo toban waxaa warka inoo farsamaynaya cabdisalaan mukhtaar waxaana idinla hadlaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa waxa ay shaaciyeen in ay soo afjareen kooxihii maleeshiyaadka ahaa ee ku dhuumaalaysanayay laba baar oo ku yaala degmada hodan kuwaas oo qaraxyo halkaasi la beegsaday islamarkaasna mid ka mida baararkaasi ay rasaas la galeen inta la ogyahay ilaa siddeed iyo toban ruux ayaa geeriyooday ku dhowaad dhowr iyo labaatanna waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaas iyo weerarada oo fiidnimadii xalay halkaasi ka bilowday ciidamada dowladda ayaa waxa ay badbaadiyeen dad badan oo ka mid ah shaqaalaha goobtaasi ku sugnaa waxaa kale oo ay ciidamadu ay suurtogeliyeen in ay xaqiijiyaan sugidda ammaanka goobtaasi wariyaasheenna oo ilaa xalay ilaa iyo haatan halkaasi ku sugan aan ku hormaro ismaaciil mukhtaar cumar oo tan iyo howlgalladan bilowgoodii la socday orange waa ku salaamayaa saaxiib
cabdulaahi kulmi waa kaa qaaday saaxiib waxaa kaankay abaaraa toddobadii aroornimo soo gebagaboobay howlgal ballaaran oo xalay sideedii fiidnimo ka bilowday magaalada muqdisho gaar ahaanna baarka lagu magacaabo biza house oo ku yaala xaafadda banaadir degmada hodan gobolka banaadir halkaas oo ay weerar isqarxin iyo rasaaseen toosa ay kusoo qaadeen maleeshiyaadka kooxda xagjirka ee al-shabaab ciidamada saakay markii ay xalay ku godoomiyeen ee kooxda dableyda ay halkaas weerarka ku qaaday ayaa saakay aroortii waxa ay bilaabeen in ay si toosa u beegsadaan ayagoo iyadoo laga fogaanayo ilaa xalay in dadka rayidka ay waxyeela kasoo gaarto howlgalka shacabka ay ku badbaadinayeen dadweynaha halkaasi ku sugnaa ciidamada ayaa gudaha u galay maqaaxida lagu magacaabo diza halkaas waxa ay ku toogteen shan ka mid ah kooxdii ugus al-shabaab weerarka kusoo qaaday xaruntaas waxaa sidoo kale kooxdu ay ka koobneyd ilaa lix iyadoo mid ka mid ah oo watay gaari nooca dadweynaha ama d l ka loo yaqaano homey uu isku qarxiyey ilinka hore ee maqaayadda biza oo iyadoona kasoo horjeeda sidoo kale maqaayada kale ama hoteelka kale ee lagu magacaabo boosh halkaas khasaaraha wadarta guud marka laisku geeyo dadka ku dhintay waxa ay gaarayaan ilaa iyo siddeed iyo toban qof dhaawacu wuxuu gaarayaa sagaal iyo toban qof waxaana sidaasi warfidyeenada u xaqiijiyey marka howlgalka lasoo gebagabeeyey kadib afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya mudane axmed maxamuud carab waxaa sidoo kale xusid mudan in halkaas ciidamadu ay kasoo badbaadiyeen dad fara badan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ku sugnaa islamarkaana maqaaxida ku shaahayay waxaa markaa laga baxay afurka xilliga muqdisho xilliga weerarka uu bilaabanayey sawirada goobta aan markii aan ilaa xalay aan joogay ilaa iyo maanta sawirada ugu xanuunka badan ee aan kula kulmay waxay ahayd ilaa lix gabar oo ilaa da-da sideed iyo tobanka ah lix gabdhood inay halkaasi meydkooda uu yaalay mid ka mid ah goobaha lagu shaaho islamarkaana bam gacmeed lagu dilay markaa kadibna qaar ka mid a jirkooda iga muuqanaysay rasaas rasaas lala beegsaday qeybaha sare ee oogada jirkooda lixdaas afar ka mida waxaa la ii sheegay inay isla dhasheen saddex saddex inay dhimat saddex isla dhalatay inay ku dhimatay mid ka midana iyada oo dhaawaca halkaas ay ka soo badbaadiyeen ciidanka gaashaan oo halkaasi howlgal ka sameynayey marka dhacdooyinka ugu xanuunka badan ayay ka mid ahayd in qoys afar qofood ka kooban saddex ka mid ah ay halkaa ku qurbaxaan mid ka midana lasoo badbaadiyo hooyada dhashay oo aan kula kulmay goobta waxaa ii sheegtay in xaaladeeda ay tahay mid aad khatar u ah muxuu ahaa ilaahayna ay ku sabrayso xaaladaas meesha ka dhacday iyada oo dadka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeedna ugu baaqday in loo midoobo sidai cadowgan arxanlaawayaasha ah looga sifayn lahaa waddanka loogana badbaadin lahaa ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ciidamada saakay howlgalka ay sameynayeen dadka ay kusoo badbaadiyeen waxaa ka mid ah laba qof oo u dhashay waddanka kenya ka labadaas qofood oo iyagoo nabad qaba laga saaray maqaayadda biza waxaa dadka sidoo kale saameynta lahaa ee ku dhintay ka mid ahaa muwaadin u dhashay waddanka syriya oo ka shaqaynaya baarka marka cabdullaahi howlgalkasi hadda wuu soo gebagaboobay waxaana howlgalkaas qayb ka ahaa ciidamada booliiska militariga iyo nabad sugidda iyadoo oo waddooyinka guud ee soo gala halkaasina ay ciidamadu ay xidheen si ammaanka loo sugo
ismaaciil mukhtaar marka maxaa looga gudbayaa hadda ciidamadu waa ay xaqiijiyeen in ay soo afjareen howlgalkii tallaabada xigta ee loo gudbayo sabab mas-uulkii oo markii hore iyo sababta lagu yimid iyo qaabkii baa la baarayaa mise sidee bay wax u jiraan hadda goobta aad aad ku sugan tahay
cabdullaahi dabcan waxaa hadda la baarayey inay khatar kale ka dhacdo goobta waxaa muxuu ahaa dadka markii hore loo diiday inay gudaha usoo galaan goobta ay mashaqadu ka dhacday waxaa la kala caddeeyey qaraxyada ka dhalan karay ama halista ka imaan kartay goobta iyadoo ugu dambeynna hadda markii la seefgareeyey ama la hudiyey goobta ay ciidamada ay u fasaxeen dadweynaha si ay u qaataan meydadka goobta yaalay waana baaris guud oo hay-adaha ammaanka ay wadeenna waayi jirtaa sidoo kale ciidamadu maalmahan waxay wadeen howlgallo ballaaran oo lagu xasilinayo amniga caasimadda waxaana looga hortagay isku dayo fara badan oo kuwa la mid ah sida ay saraakiisha ammaanka noo sheegeen dhowr weerar oo ismidaamin ama weeraryo naftiahlignimo ama al-shabaab aygeeyeen ayaa laga hortegay oo saraakiisha amnigu ay sheegeen in saacadaha soo socda ay bulshada soomaaliyeed la wadaagi doonaan cabdullaahi ismaaciil mukhtaar cumar aad baad u mahadsantaa saaxiib waxyaabaha iyo wararka ku soo kordha wariyaasheenna oo halkaasi ku sugan ayaad idaacadda iyo t v-ga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad kala socon doontaan haddii allah awooda lahi uu ogolaado ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed mar kale ku wargeliyey in ay la xisaabtamaan kulan afur ah iyo casho isugu jira oo fiidkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho nasro bashiir cali ayaa kulankaasi afurka ah ka qayb gashay warbixintaana inooga diyaarisa kamida dhalinta ee hirgelinta qorshaha uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu ku doonayo in shacabka ay kula xisaabtamaan xukuumadda ayuu qeyb ka ahaa kulankan afurka iyo cashada isugu jira uu sameeyey boqolaal ka mid a qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed kulanka oo ka qaybsoomay xarunta madaxtooyada qaranka ayuu ra-iisul wasaaruhu waxa uu qof kasta oo ka mid ah ka qaybgalayaasha uu weydiinayey fikirkiisa ku aadan siday u arkaan qaabka ay dowladda u maamuleysa dalka iyo waxyaabaha ay doonayaan inay qabato ee ugu muhiimsan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya oo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa mid kasta waxa uu si caadiya ula afurayay dadkii shacabka ahaa taa oo farxad gelisay ka qaybgalayaasha ee uu ra-iisul wasaaruhu u sameeyey kulanka afurka ah qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka afurka iyo cashada isugu jira ee uu ra-iisul wasaaruhu sameeyey ayaa bogaadiyey waxqabadka xukuumadda islamarkaana u soo jeediyey inay labanlaabto howsha u taalla برست فرماتش برأي من السر خيراء دولة بدان كرنا باخر ندريا دل برواقة صورا وبوحين ولنا بربركي مركو دعي بضي تراب كبا نما بوا واشرو بلا الغدن قايمين فرجلين تبلدها رئيس الوزراء بابي oo aan dadaalka ay dowladdeennu wadno garab istaagno oo ku gacan siino oon ka difaacno wax alla wixii keeni kara inay dibudhac ku dhacdo dadaalka ay dowladdu waddo
waxaan kaloo kaa dambaynaynaa kaa codsanaynaa inaan helno hay-ad naafaqaran ee soomaaliyeed ee kamiyi iyo magaalo jooga soomaaliya meelay joogtaba matesha in loo dhiso dalkan sababtoo ah maalin walba wasaarad gaara ma burbursan karaan
diidaa lay dhahaa geedka qabiilka la yidhaahdo baa la dagaalamaa shuqul kale iima yaan dhallinyarada soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin asluub wanaagga iyo habdaqanka wanaagsan ee ay kala kulmaan ciidamada xasilinta magaalada muqdisho islamarkaana gooda
miro dhalkiisa iyo xaraqaadkiisa dabcan saa ka muuqata bulshada dhexdeedana dareen badan oo wanaagsan baa jira oo runtii mudan in la bogaadiyo waanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo ka hadlay kulanka ayaa shacabka muqdisho uga mahad celiyey sida wanaagsan ay uga qayb qaateen amniga magaalada muqdisho loona baahan yahay inay dardargeliyaan la shaqaynta laamaha ammaanka natiijadeedii oo aad nala dhaqaajiseenna waa la arkay waxaynu ka codsanaynaa inta aad nala dhaqaajiseen intaad na saxdaan na tusaalaysaan na hagtaan waxyaabaha qaarkoodna aydan nagu ammaanin oo aad xataa naga leexisaan abuukaata mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa xusay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ay ka go-an tahay la kulanka bulshada soomaaliyeed si uu ogaado baahida ay qabaan waxay la tahay inaynu wax badan qabsanayno wax badan inoo qagsoomayaan aynu ishu macallin ka tahay markhaati ka tahay dowladdu waa shacabkii shacabku waa dowladdii dowladdu waa idinka annaguna dowladdii idinkaanu nahay ma kale lihin idinkaan noo taliya idinkaanna xukuma idinkaannu idiin hoggaansannahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la hadlay boqolaalkii qof ee uu u sameeyey afurka ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ka go-an tahay in shacabku ay la xisaabtamaan iyagana looga baahan yahay inay la shaqeeyaan si loo rumeeyo horumarka dalkeenu uu hiigsanayo inuu gaaro meelna ay iska dhigaan wax kasta oo ka hor imaanaya iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan laakiin ma shaqayn karno haddii aadan idinku gacanna siinina haddii aad brofesor jaamacad dhiga tahay waxaa lagaa rabaa inaad qaybtaada qaadatid markii aad shaqada ka soo baxdid inta aad shaqada joogtid oo carruurta iyo dhallinyarada waxbaraysidna inaad ku hogaamiso dalkan siduu nabad ku noqon lahaa inaan wax isu ogolaanno marka hore inaannu isu dulqaadanno in haddii aan hore dembi u kala galnay aan iscafinno inaan aqbalno dowladnimadu inaanay bil iyo labo iyo sanad iyo laba ahayn inaan ogaano in jiilka naga dambeeya ay xaq nagu leeyihiin oo haddii aan xaqaas ka soo bixi weyna aad ogaatiin ilmaha aad awowaha iyo ayeyada u tihiin inaanay haysan la heli doonin waddan ay ku noolaadaan
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
maamulka baarlamaanka iyo midka jaamacadda ummadda ayaa qalinka waxa ay ku wada duugeen in jaamacadda ummadda ay gacan ka geysato kor u qaadidda aqoonta mudanayaasha baarlamaanka iyo shaqaalaha ka shaqeeya baarlamaanka kulan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta jaamacadda iyo baarlamaanka waxaa ka qayb galay ibraahim guudle isaaq
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan waxa uu magaalada muqdisho kula qaatay maamulka jaamacadda ummadda waxaana kulanka sidoo kale goobjoog ahaa guddiyada arrimaha bulshada difaaca maaliyadda iyo amniga kulankan oo sidoo kale uu ka qayb galay xogayaha guud ee baarlamaanka waxaa ugu dambeyn heshiis ku kala saxiixday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda waxaana heshiiska ay kala saxiixdeen uu ku saabsan yahay sidii jaamacadda ummadda ay uga qayb qaadan lahayd kor u qaadista aqoonta iyo tayada shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane mahada cabdalla cawad oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ujeedka iyo muhiimadda uu yahay in shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada tayadooda kor loo qaado iyadoo laga faa'iidaysanayo tayada tacliinta ee jaamacadda ummadda
heshiiskaas is-afgaradka ah wuxuu dhali doonaa mashaariic buu dhali doonaa wuxuu keeni doonaa in aqoontayada aanu anagu awoodnana inaan anagu isku gudbinno waxaa kaluu keeni doonaa aqoon haddaan u baahannahay in aanu maaragtay hello aqoontu lacag bay joogtaa waxa weeye waan dirsanaynaa ya dadka iyaga aqoon-yahanada ah ayaan aqoon kororsa u dirsanaynaa ayagaa imaanaya ayagaa waxa weeye xildhibaanada u yani u kordhinaya aqoontooda shaqaalaha waxa weeye u shaqeeya baarlamaanka iyo guud ahaan kuwa dowladdaba ayagaa siinaya traininky u baahan yihiin heshiiskan ayaa waxyaabaha uu dhigayo waxaa ka mid ah in shaqaalaha baarlamaanka iyo xildhibaanada gudaha dalka ay ku heli karaan tababaro tayadooda iyo aqoontooda lagu horumarinayo ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
iyadoo ciidamada kala duwan ee qaranka soomaaliyeed ay wadaan howlaha xasilinta magaalada muqdisho iyo wadooyinka soo gala ayaa fiidnimadii xalay waxaa howlgallo ay ciidamadu ay ka sameeyeen degmada hodan iyo wadooyin waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho nuur siciid tahliil iyo afhayeenka gobolka ayaa howlgalladaasi qayb ka ahaa nuur waramo
ciidamada isku dhafka ah ee u xilsaaran xasilinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah isgoosyada waddada soddonka ee magaalada muqdisho iyagoo mid mid u baarayay gaadiidka qaybihiisa kala duwan iyo dadweynaha waxayna si wanaagsan ula dhaqmayeen inta ay howlgalka ku jireen bulshada sidoo kale ciidanka xasilinta caasimadda ayaa mid mid u baarayay guryaha ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir waxay sidoo kale roonda ku samaynayeen jidadka soo gala xaafadaha si looga hortago falalka iyo argixisada ku dhibaataynayso shacabka soomaaliyeed howlgalka oo wakhti badan qaatay ayaa marka uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaa magaalada guud ahaan laga mamnuucay wax ka badan afar askari inuu mas-uulku wadan karo waa laga mamnuucay waxaa magaalada laga saaray dhammaan qoryihii waaweynaa ee akef yacni dabajeexa la yidhaahdo ama beekaimka ayaa guud ahaan magaalada laga saaray waxaa guud ahaan magaalada laga mamnuucay cabdibilaha tuutaysan ee aan ahayn kuwa ka qayb ah xasilinta amniga ka qayb ah ayaa magaalada laga saaray guud ahaan waxaa laga mamnuucay magaalada askari ama askari u-ake ee tuuto qaran ku labisan ayaa laga saaray magaalada intaasoo dhan waa guul waxaan ku faraxsanahay maanta wixii la soo bandhigaya inay ahaayeen baangado
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir oo ka hadlaya howlgallada maalmahan ka socda muqdisho nuur siciid tahliil ayaa ka horreeyey oo isna gobolka ka soo warrama warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waxaa idiin soo saaray halkanna idinkaga akhrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye dhinaca farsamada waa saaxiibkay cabdisalaan mukhtaar warkan cidda uu seego waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay aaladda internetka cinwaankeenuna waa radio muqdisho net inta aan dib dambe u kulmayno ramadaan kariim